إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولا ليال ciwaanka muxaadarada walaalo waxay ka dhigeen qayb ka mid ah aayad kariim ah oo suurat alaxzaab ka mid ah ilaahay uu ku leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahaduu allaha calayh faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiila sababi nusuulkeeda culummadu waxay sheegeen sida bukhaari uu anas ibni maalik ka warinahayo inuu yidhi aayaddaasi waxaan u malaynaynaa inay ku soo degtay adeerkay anas ibni nadr oo uxud aad iyo aada u diriray oo si aad iyo aada ugu dhaawac loo dilay oo si aad iyo aad ah u muujiyey karti ayay aayaddaasi ku soo degtay baanu u malaynaynaa buu yidhi anas waxaa kaloo cad caaisha inay tidhi waxaa nebiga u soo galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi talxa ibnu cubaydillaah markaasay waxay tidhi nebigu wuxuu ku yidhi anta yaa talxa miman qadaa naxbah xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waisnaaduhu jayid marka yani waxa weeye waxaa ka mid a mu'miniinta rag ka run sheegay waxay alla kula ballameen dadkaas waxaa ka mid ah fa minhum man qadaa naxbah ballankiisii oofiyey nadarkiisii iyo cahdigiisii iyo ballankiisii oofiyey waxaa kaloo lagu fasiray minhum man maata aw qutil qof dhintay ama qof la dilay labadaba ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قار قتادة wuxuu leeyahay saddexdaas waa saddex qolo qolo ballankii oofisay qolo ballankii inay oofisa rabta iyo qolo wamaa badaluu tabdiila qaarna waxaa lagu fasiray inaynan ahayn aayaddu siyaaq waaxida ay tahay ragga lagu sheegay inay ayaga laftigoodu ay ka mid yihiin dadkaas waxaa ka mid ah camaar ibni yaasir oo tafsiir ibn abi xaatim iraazi saasaa ku soo aroortay tafsiir yaxya ibni salaam waxaa ku soo aroortay xamse iyo asxaabtiisu inay ka mid yihiin miman qadaa naxbah xaakim xadiis abu hurayra ka warinaayo uu ka warinayo wuxuu ku sheegay inuu ka mid yahay dadkaas muscab ibni cumayr si kastaba ha ahaatee culimmadu waxay yidhahdeen alcibratu bicumuumi اllafdi laa bikhusuusi sabab cibradu waxa weeye lafdigu su u caam yeelayo ee ma ahan sababta ay ku soo degtay sababtu waa ka mid laakiin waxaa loo jeedaa arrin caam ah oo ah in ballanki alle la oofiyo oo aan la bedelin ballankaas ayaa maqsuudku yahay dadkoo dhanna oo muslimiintaana way saabanaysaa arrintaas xadiidkan ama muxaadarada hadda ah sababaha loo doortay waxaa ka mid ah hadde waxaynu ku jirnaa wakti laga soo fogaaday mishkaat nubuwa mar alla markii laga soo fogaado mishkaat nubuwana waxaa imaanaysaa diintu waa nuqsaamaysaa waa nuqsaamaysaa saa darteed bay u baahan tahay mar walba in boorka laga jafo oo ummadda tan khaasiyada ay leedahay waxa weeye ilaahay wuxuu u soo saarayaa calaa ra'si kulli mi'ati sana man yujadidu laha amra diiniha ayuu u soo saarayaa marka waxaa loo baahan yahay wax alla wixii macaalim ah oo indiraastay iyo wax allaale iyo wixii qabash ku dhacay in boorka laga jafo oo la yidhaahdo waxaasi waa sax waxaasina waa khalad arrinkaas nebigu wuu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu sheegay islaamku inuu ku bilowday ghariib kadibna uu ku soo noqon doono qaraabadii iyo kudiinkii isagoo lagu diimahayo dadkaas qurabada ah nebigu waa u bishaareeyey bada'a alislaamu ghariiban wasayacuudu ghariiban kamaa bada' fatuuba lilghurabaa qoladaasi waa liibaaneen ee jannay helahayaan qoladaasi maxay yihiin markii nebiga la weydiiyey salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu sheegay qolo wixii dadku fasahaadiyeen oo sunnadiisa ka fasahaadiyeen islaaxinaya wuxuu ku sheegay inay yihiin qoom yar oo qaliil ah oo dad badan oo xun ku dhex jira ayaa nebigu ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ku sheegay musaacun min alqabaa'il dad la ysku daray oo qabaa'isha kala duwan ah inay yihiin yacni ay ahli sunnati waljamaaca ay altaa'ifa almansuura inay yihiin dadkaas wuxuu nebigu inoo sheegay in diintu aayar aayar looga fogaanahayo latunqadunna cura alislaami curwatan curwa yacni waxaa loo furfurayaa yacni xargaheedii baa la furfurahayaayo midba marbaa ay furmaysaa fa kullama intuqidat curwatun tashabbata annaasu bialatii taliiha mar allaala iyo markii mid la furo midii ku xigtay bay dadku iska laalaadinayaan wa uulaahunna naqdan alxukm waxaa ugu horeeya meesha fasaadku ka imaanayo fasaadka siyaasiga ah iyo maamulka ayaa ugu horreysay meel layska soo galo wa aakhiruhunna asalaa salaadda ayaa ugu dambaynaysa marka arrinkaas wakhtiga hadda lagu jiro oo laga soo fogaaday mishkaati nubuwa inay imaanhayaan waxyaalo tiro badan oo loo baahan yahay in boorka laga jafo oo dadka la xusuusiyo waa masalo waana loo sheegay xataa waxaa ka mid ah waxyaalaha soo arooray tadhabu sunnatu sunnatan sunna sunnadu waxay u tegaysaa gabalgabal qaarbabar buu tegayaa sida xarigu xooggiisu u daciifo ma garat ayaa sunnadiina ay u daciifisaa ay shareicadii waa lagu diimahayaa dadka shareecada ku dhaqma yaati cala annaasi زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمرة qofka diintiisa ku dhegan oo ku adag uu yahay nin dhimbil gacanta ku haysta hadda dhimbil gacan intee lagu hayn adaygeeda iyo shiddadeeda waad garan kartaan arrinkaasi waa sabab oo asbaabta mar walba oo meel la joogaba xoolaha caaradka iyo dabaadiga waa laisla sugaayo waa laisla horeeyaa horayntaas waa loo baahan yahayoo waa maqaasidda iyo mas-uuliyadda saaran dadka uun waxuun ka garanahaya shareecada islaamka midda labaad waxaad ogtihiin zaman waxaan ku noolnahay zaman alcawlama adduunkii tuulo keliyuhu noqday adduunkii waxa weeye wixii xuduud ahaa iyo wixii juqraafi ahaa iyo wax allaale wax kasta waa la jiiray siyaadadii duwalku ay lahaan jireen iyo madaxtinimadii waa laga hoos bixiyey adduunka waxa weeye ta'hiirkiisu dad baa faraha ku haya xag siyaasadeed xag aqooneed xag dhaqaale dhan walbaba waxaa jirta wax la yidhahda cawlama globation yani wax weeye waa laysku furfurmay waxaa dhici karta wiilka boosaaso jooga iyo wiilka new york jooga is waxa ku socda isku aragti iyo isku maxaanku yidhaahdaa dhaqan ayaa ku socda wixii aynu arki jirnay oo xuduudaha ahaa iyo qoqobkii waa dhammaadeen waxa socda hawrad aan loo taaghelayn oo adduunka jiiraysa ayaa meel kasta soo gashay waxay ila tahay aniga iyo ragga da'daydaah oo soo gaaray waagii ay gabdhuhu ku heesi jireen kibriidlaha lama rabee karbuunaalow kumee oo ninka kibriidka haysta uu remagaal yahay waa dambana nin karbuuno wac ka siinahaya uu carada yimid waagaasi waa tagtay maalmahaasi gudbe maalma hadda jira ma ahan adduunkii wuxuu noqday tuulo isku xiran oo ama guri keliyaho lagu wada jiro ayuu noqday tawraddaasi waxay u baahan tahay sababihii lagaga hortegi lahaa iyo sidii maxaanku idhaahdaa xasaano markii jirrooyin soo socdaan dadka waa la tallaalaa tallaal baa loo baahanya tallaalkaasina waa shareecaddii ayadana maqaasiday ka mid tahay in muxaadaraad noocaan oo kale ah la jeediyo waxaa kale oo muuqaal ah oo jira weligeed iyo allaheed intii diintani jirtay waxaa socday wax la yidhaahdo soo duulaan lagu soo duul yahay duulaankaasi waa horuu bilowday dadkii lala deganaa oo ama farisiyiinta ahaa ama dadkii kaleo ruumaaninka ahaa ama ummadihii lala deganaa markii lagaga adkaaday dagaalkii xoogga ahaa oo wadammadii la furay waxay bilaabeen in ay diinta hoos ka dumiyaan ayaga oo diintii sheeganaya waxaa soo baxay madaahib tiro badan afkaar tiro badan caqaa'idiibay gashay cibaadaadkiibay gashay dhaqankiibay gashay arrinkaasi culummadu waa u kacday diintiina way ka maaragtay difaaceen wax allaale iyo wixii khalad ah iyo wax alla wixii laysku dayey in la bedelo waa loo baxay oo culummadu waxay alifeen kutub tiro badan oo kutubi sunna la yidhaahdo iyo kutubi shariica sida ashariica lilaajuri iyo sida kitaab sunna liaxmed iyo sida kitaab sunna libni abi caasim iyo yacni kutub waxaa la alifay lagaga hortegahayo madaahibtii dakhiilka ahayd iyo wixii soo baxay oo ama ay keentay cujmadu ama ay keentay yacni in la rabayba in waxaani dhacaanba macnay axmed baa waxaa loo sheegay niman yidhi annagu mutawakiliin baan nahay oo suufiyaan nahay oo meel baan iska joogaynaa oo halkaa ka bixi mayno oo waxay deliishanahayaan low tawakkaltum cala allaahi xaqa tawakulih larasaqakum kamaa yarsuqu tayr taqdu khimaasan wa taruuxu bitaana markaasuu yidhi kuwaasi cujmaa looga yimid xagga cujmada ayaa looga yimidoo xadiidkan ma fahamsanaa shimbirtu meel iskama fadhido taqduu khimaasan ayada oo bog laaban bay baxaysaayo ordaysaayoo carada isoo uruurufaysaa wa taruuxu bitaanan ayadaoo dhirarsanna waa soo laabanaysaa yani waa shaqaysatay ee ma ahan intaad guri isku oodid inaad tidhaahda shaqaysan maayo marka toosintaasi waa socotay culummadu waa u kaceen kitaabka la yidhaahda iqtidaa isiraat almustaqiim fii mukhaalafati maaragtay dadka khaldan asxaabi aljaxiim ibnu taymiya kitaabkiisa waxaad moodaa inuu tatabucay wax allaale iyo waxyil soo galay oo ku soo galay ama xag khayr raadis ama xag la daris iyo dhaqan ku soo galay dadka ummadda ah ayuu kala diriray aad iyo aad buu kitaabkaasi qiimo u leeyahay raggii hore shaqadaa waa qabteen innaga casrigeenna laftigeeda shib lama ahayn inkasta oo muhimmadu intii ka dhib badan tahay maadaama ay tahay xadaaradatan xadaara maadiya oo aad iyo aad u ta'fiir weyn oo adduunkii isku furfurmay laakiin culummadana qaswigaas cusub oo xaadiska ah oo hadda yimid oo fikriga ah waxay ka suubiyeen inay ummadda ka tallaalaan oo radiyaan markaasaa maarkisiyadii la radiyey markaasaa hanti wanaaggii la radiyey markaasaa la radiyey dhaqankii kabitaalisimka markaasaa nuuntii siyaasiga ahayd oo reer galbeedka ahayd oo caalam islaami loo soo waariday laga hortegey oo la yidhi warkaasi war saxa ma ahan wixii dhaqan ahaa oo ama ijtimaaci ahaa ama maaragtay maxaan ku idhaahdaa aqoon ahaa oo lasoo maaragtay waariday laftigeeda filter in la geliyo ayaa laisku dayey wax badan baa ummaddii intaa ku cayinsantay oo ummaddii la rabay in daadka la raaciyo wax badan baa halkaas badbaado ahi ka yimaadeen waana ku ammaanan yihiin raggii qaybtaa ka qaada- ka qaatay saxwaduba kow ha ka ahaatee ee arrinka keenaya weeye iyada laftigeeda haddee qaswigii intii waa ka laba jibaarmay waana ka aalaad badan yahay waana ka xoog badan yahay saas darteed marka in ay isku dhigmaan weeye wasaa'ilka la isticmaalayo ee arrinka kale oo iyada laftigeeda xisaabta leh waxa weeye ee dacwadu zamanka hadda aynu ku jirno muxaadarada horena waa ku sheegnay xoogaha futuura ku dhacay waa la daalay dadku waa daaleen ee carcarti hore lama qabo wakhtigii loogu dhibaatada badnaa inay dacwadu nashaad yeelato oo manaahijta saxdo oo soomaaliya ay il u bixiso ayaa la joogaa waxaa ayaan darro ah wakhtigaasi inuu noqday wakhtigii indhaha laysku qabsaday oo aan kelmadda dhabta ah oo xaqa ah aan laga bixin ee la sheego ee taasna waxay ila tahay waa waxa keena futuurku waa dabiici oo bini aadamka waa ku dhacaa xadiis cabdallah bni camr ibn alcaas nebigu uu ku yidhi inna likulli caamilin shira yacni shaqo kasta ama wax waliba waxay leedahay firfircooni marka hore waxay leedahay marka hore wuxuu yimaadaan qofku waa firfircoon yahay xamaas baa ku jira walikulli shiratin fatra yacni wakti wakti wax wax kasta oo xamaas iyo firfircooni ku jiraanna marka dambe waa degaa faman kaanat fatratuhu ilaa sunna aflax qofkii laakiin hadduu daalay xataa oo xamaaskii ka yaraaday ilaa xamaaska wax badan baa yareeya da'du waa ka mid da'du waa ka mid oo cumrigu waa ka mid oo waxyaalo badan baa wixii aad yaraantaadii qaban jirtid maanta ma qaban kartid waman daa yacazu laa yataghayaru soo kutayar ma ahay ninka gabigaa tiriyey waman daa yacazu laa yataghayaru dhinac isbeddelahayn ma jiro marka haddii ninkaasi laakiin isbeddelkiisu uu calaa sunnatin yahay oo maqaasidii shareecada uu ilaalinayo ninkaasi aflax waa liibaanay waman kaanat ilaa bidca ninka xagga bidcada aadaysi khaaba wa khasir saa darteed marka ee fatradaas oo u baahan mar walba dadka in la jafo oo jiilba jiil buu u dhiibaa ee calanka oo uu yidhaahdaa iga sii qabo aniguna mustashaar baan ahay ee oo waa sunnat alxayaa saasaa noloshu tahay waa la isbedelayaa dhimasho iyo nololba qaarna waa imaanayaan qaarna waa tegahayaan ma garata low subiqnaa ila addunya falow caasha ahluha municnaa min jay'atin wadahuubi mutanabbi baa yidhi adduunka wanaga kuga horreeyey haddii adduunku layska noolaan lahaa annaguma nimaadneen tamallakaha alaati tamalluka saalibin wa faaraqaha almaadi firaaqa saliibi kii yimidna yacni isagoo isle waxbaad qabsatay buu imanayaa kii tegayna waa isagoo wax laga maaragtay qabsaday ayuu tegaya marka adduunku isbedelayaa saa darteed marka jiilka dhexe oo dhallinyarada iyo wixii la halmaalaah ayaa warkaas warka aan jeedinahayo ayaga ayagaan u jeedinayaa ilayka acnii wasmacii yaa jaara ayagaan ula jeedaa yacni baraarujin ee arrinka wamaa badaluu tabdiilan oo aayadda qur-aanka ah waxa weeye macnaheedu waa in la helaa wixii nebi maxamed diin ahaa waagiisii salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh iyo dhaqankiisii iyo hadyigiisii iyo samtigiisii waa inay shaqaysaa fii kulli waqtin waxiin qofka lagu dayanahayo oo muqtadan bihi ah waa isaga nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh saa darteed marka wax allaala iyo wixii soo gala ama niyadsami ha ku yimaadeen ama ha ku yimaadeen wax kale waxaas waxaa weeye in la yidhahdo u kaadi weeye bini aadankuna sidiisaba waxa weeye hal dariiq kuma socon karo waa dhaqankiisa amaa inuu dheereeyo iyo imaa inuu gaabiyo labadaas inuu dhexdhexaad socdo oo aayarkiisa socdo waa ku adag tahay ilaa man raxima rabbuk iyo qof ilaahay u naxariistay maahane walidalik baa nebigu wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi istaqiimuu walan tuxsuu waclamuu ana khayra acmaalikum asalaa istaqiimuu toosnaada walan tuxsuu ay walan tutiiquu ma awoodi kartaan yacni bini aadamku barbaraynta waa u waa u dhaqan waa u dhaqanoo waxa weeye waa daciif laakiin istiqaamadaas waa la yska rabaa ee ku toosnaada ee sadidu ma garatay inaad la timaadaan tasdiid walan tuxsuu ay lan tutiiquu waa sida calima an lan tuxsuuhu sida aayadda qur-aanka ah ee ilaahay wuxuu ogaaday inaynan awoodi karin oo kale wey saas darteed baa istiqaamada qur-aanka waxaa ku soo arooray wax badan aayadda faatixa suuradda faatixada oo aan maalin walba ku tukanno oo intaas oo jeer aan ilaahay weydiisanayno ihdina asiraata almustaqiim ilaahay waxaan leenahay ilaahayu jidka toosan nagu hanuuni yaanan ka leexanin habaat nagu sii arrinkaas marka waa arrin la rabo qofku mar walba inuu isxisaabiyo uu ogaado nebi maxamed baa layidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh fastaqim kamaa umirt sidii laguu amray oo ilaahay kuu amray u toosmow waman taaba macak isaga dadkii saxaabadiisii ahaa weeye hadda marka qof kale agee joogaa haddii nebi xusaas la yidhi walaa tadqaw ha xadgudbinina duqyaan ha suubinina marka waxaa la diidan yahay in la xagga loo ordo ama xagga loo ordo labadaba waa mamnuuc wasadka ayaa la rabaa arrinkaas marka waxaa laga sheegay ibnu cabbaas nebiga kuma soo degin aayad uga adag aayaddatan ilaa maaragtay ay ku fasireen nebigu markuu leeyahay shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa xadiis saxiixa weeye qaar ay yidhaahdeen sababtu waxa weeye amarka kan fastaqim kamaa umirt ayaa keentay ciradaas inkastoo dee ummadihii hore iyo wixii laga sheekeeyey iyo ay ka buuxaan marka waxaa laleeyahay arrinkaas ku dheganow istiqaamada ah ambiyadii horena saasoo kalaa la amray istiqaamada oo inayna jidhka ka leexana waa muuse iyo haaruun qaala qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiimaa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun yacni waxa weeye waa la ajiibay dacwadiinnii oo dee dadkii idinka soo horjeeday waxbaa ku dhacay fastaqiimaa calaa amri illaah ibnu kasiir wuxuu yihi kamaa ujiibat dacwatukumaa fastaqiimaa calaa amri saan dacwadiinna u ajiibay amarkayga u qaata oo ugu dheganaada marka ambiyadiina saasaa loo amrahayaa inay ku dheganaadaan istiqaamadii oo jidkaas fiican inay maraan inaga waana la amray oo ilaahay wuxuu yidhi qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya nebi maxamed saa ku dheh baa layidhi annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh jidkaas in lagu toosnaado sabiili tawxiid in lagu toosnaado ayaa lays amray oo aan waddada hayno waktiga fitantu timaado ama shiddadu timaadana amarku intaa waa ka sii xoog badan yahay sababta waxaa weeye iftiinkiibaa yaraanaya jidadkiibaa isku dhex darmaya markii jidadku isku dhex darmadaan qofku luzuumi alistiqaama mashaqo badan ayuu kala kulmahayaa mashaqo badan ayuu kala kulmahayaa saa darteed marka waana la amray ay akhlisuu lahu alcibaada cibaadada u khaalisyada alleh oo ibnu kasiir baa odhanaya calaa minwaali maa amarakum bihi calaa alsinati rusul yacni sidii uu idiinku soo dhiibay ambiyadii u qaata amarka ilaahay ma garatay ilaahay wuxuu sheegay waxyaalaha nebiga uuga sheekaynayey inuu ku tahbiitinahayey habaadka iyo istiqaamada iyo siraadi almustaqiimka waa isku macaani mutaraadifa sadaadka waxaasoo dhan waa isku macno wkula naqusu calayka min anbaa'i الrusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak waxaas laga sheekaynaya ambiyadii iyo wixii dhacay iyo sunankii ilaahay ambiyada iyo acdaadooda ugu talagalay arrinkaasi adigaan qalbigaaga ku dejinaynaayo waddada cad uu ku maaragtay ku taagnaanayaa saas way arrinku marka istiqaamadaas aad iyo aad baa loogu baahaya qur-aankuna waa ku soo aroortay in badan nebi maxmedna baa la amray ambiyada ilaahay baa la amray innagii ayaana la amray saa darteed marka istiqaamadaas waa ku ducaysannaa maalin walbaba ihdina asiraata almustaqiim axaadiista ku soo aroortay istiqaamada waxaa ugu weyn xadiidka sufyaan ibni cabdillaahi athaqafi nebiga uu ku weydiiyey qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu canhu axadan hayrak ii sheeg arrin aanan cid kale weydiinayn adiga mooye nebigu wuxuu ugu jawaabay salawaatu ullaahi wasalaamuh caleyh qul aamantu billaah uma istaqim waxaad tidhaahdaa allaan rumeeyey kadibna istiqaamaha lagaa helo nebigu wuxuu yidhi haadaa axadu alaxaadiidi alatii calayha madaaru lislaam xadiiska kani wuxuu ka mid yahay meesha islaamku wuxuu ku wareego oo waxa weeye arkaantiisuu ka mid yahay arkaanta islaamka ayuu ka mid yahay oo waaweynoo maqaasida shareecada muujisay qaadiciyaadna wuxuu yidhi haadaa min jawaamici kalimi kani waa hadalladii ilaahay u sahlay nebi maxamed oo u aruuriyey jawaamic alkelim qof waxaa dhici karta hadduu yahay fasaaxa una lahayn maantuna waa iska hadlahayaa oo waa daldalmahayaa ninbaa hal kelimo ku soo ururinahaya wixii isaga marka waa la siiyey oo ilaahay baa u hibeeyey jawaamic alkelim saas darteed marka qul aamantu billaahi uma istaqim waa diintii oo dhan waa diintii biakmalihaa weeye tafaasiil waa u baahnaanaysaa waa u baahnaanaysaa tafsiil iyo sharax laakiin islaamku halkaasu ku dhan yahay halkaas haddii la yihahdo kelmada hala yidhaahdo waa kelmaddaas wey wuxuu nebigu riwaayadaha qaarkood ku soo arooray istaqiimuu tuflixuu istiqaamaha laydinka helo falaax baad gaaraysaane waad liibaanaysaane istaqiimuu wanicimmaa in istaqamtum waa macaanidii hore ayay la mid tahay waxaa nebiga ka soo arooray wixii maqaasida noocaas oo kale ah oo ah in waddada la qabto alqasda alqasda tabluquu yacni qasdigu waxa weeye waa dhexdhexaadnimada waa istiqaamada waa labada daraf oo la diidan yahay in lagu lumo ay bay bay bay ka hadlaysaa walidaalik salafku waxay odhan jireen maa amara allaahu biamrin ilaahay amar ma amro ilaa walishayطaani fiihi nascataan shaydaanku wuxuu leeyahay laba nasco ayuu ku leeyahay imaa ilaa tafriiq gaabis wa ilaa ilaa mujaawaza xadgudub wa hiya alifraad walaa yubaalii biayihimaa dafar kii uu helana ma kala jecla qof wuxuu leeyahay salaaddii ha tukanin caajis buu ku ridayaa khayrkii uu degdegi mahayo waa gaabinayaa qofna wuxuu og yahay inuu dadaalayo markaasuu leeya sii dheeree sii dheeree ilaa waddada ka saaro ilaa uu xiijiyo ayuu waddada ka saaro waa cadow ninku cadowguna sidiisaba qofka marka khasmigiisa uu la dirirayo wasaa'ishan la yaqaan iyo intaa la aqoon kulliba isticmaalaya kitaabka laga qoray oo filosofka jhineska ahi uu qoray oo ka sheekaynaya dagaallada wuxuu yidhi qodobo badan weeye ilaa boqol iyo xoogaa ah qodobbaa ka mida uu leeyahay cadowgaaga waxaa ka dhigtaa isagu inuu isjebiyo yahzim nafsahu binafsih inuu isagu isjebiyo ku dadaal marka waa ka mid yacni in shaydaanku ku turaantureeyo inaad xadgudubtid iyo imaa inaad gaabisid labadaas hadda dagaal baa loo baahan yahay istiqaamaa loo baahan yahay waa kelmaddaa jaamica oo diintii o dhan kulminaysa waa waxba ka tegin istiqaamadu ma garatay waxaana weeye qofka karaamo la siiyo istiqaamada ugu fiican acdamu lkaraama acdamu karaamatin hiya alistiqaama sheekh islaam ibnu taymiya ayaa arrinkaas soo naqliyey istiqaamadaasi marka see ku imanaysaa waa la jecel yahay waa wax fiican in lagu dhaqmo shareecada islaamka inaan la leexleexan waa arrin wanaagsan laakiin see ku imanaysaa waxay ku imanaysaa itibaac waxay ku imanaysaa in la raaco waddadii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi oo layska ilaaliyo hawada bini aadamka ku jirta bini aadamka hawa ka buuxda naf iyo shayطaan ayaa shaqo ku leh la dagaalan bay u baahan tahay marka itibaac baa loo baahaya itibaacaasina cilmi buu ku iman doonaa oo waad jeclahay inaad nebiga raaco salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laakiin seeh iyo wakayf ma garatay ayaa meesha imanaysa salaadii zakadii xajkii haweenkii mucaasharadoodii carruurtii tarbiyadoodii dhaqankii usarka dariskii dadka maxaan ku idhaahdaa qaraabada ah bulshadii meel ku wada noolayd ummaddii islaamka ahayd iyo ummaddii kale oo gaalada ahayd calaaqada ka dhaxaynaysa waxaasoo dhan shareecaday kuwa taallaa nebi maxamed hadigiisii baana khayru lhadi ma garata khudbaduu ku bilaaban jiray markuu khudbaynayo faina axsana alxadiidi kalaam allah wakhayra alhadyi hadyu muxamadin sala allahu calayh wasalam washara alumuuri muxdathaatuha wakula muxdathatin bidca wakula bidcatin dalaala marka khayr alhadyigaas weeye dhaqankaas marka waxaa rabaa tafaasiishiisii in la raadsado oo jilbaha la dhigo oo la barto ayaa loo baahan yahay si looga baxo in la kufo in looga baxo sababto waxaa weeye hawadu ma ku gaarsiinayso meeshii aad rabtid wakhaalifi الnafsa wالshayطaana wacsihima wain humaa maxadaaka nusxa fatahimi waxaan u malnaya soomaalidu waa taqaanaa burdahay ku akhrin jirtay ayay ku akhrin jirtay wakhaalif الnafsa wالshayطaana wacsihima nafta iyo shaydaanka in la caasiyo weeye oo laga hortago itibaacaas haddaba wixii ku soo aroray qur-aanka iyo sunnadoo dhanba waa itibaac اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى يعني إنه اللمه أما شقاوة كل عضو ما دعيسو هدي نبي قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا إلهي تعيشهين معيارك إلهي راك عشه وحاو دليله إن النبي محمد راعدي صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آيرهاس يا آيرك بضن وكسو أروري إن لراعو منهج كاس أو حق يمنة ويسرة عن لون لحن أي لو بهي سيبا وقتك هذا اللي توقه وفتنتو بدنتهاي ودعادو بدنتهاي oo waxyaalaha dadka simbiririxiya ay badan yihiin waxaa loo baahan yahay inuu qofku hadduu awoodi karo inuunan neefsan ilaa bisunna inuu saa yeelo ayaa la rabaa nebi maxamed waxaa ka sugnaaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi innii taraktu fiikum shay-ayni lan tadilluu bacdaha kitaab allahi wa sunnatii labada haddii la helo la habaabi mahayo la lumi mahayo على الصراط المستقيم أي الونولانية فمن رغب, علي فمن رغب عن سنتي فليس مني قفكي نعه أما كل يحظى هدي نبي محمد كمل معها صلوات الله وسلامه عليه يعني طريقة ديسي يدغن كيسي يهدي كيسي قفكاسي وكبيري عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ wayaakum wamuxdathaat alumuur nebigu khudbadii dheereed oo cirbaad ibni saariya oo dadku wada ilmeeyeen oo dadku booyeen oo ay yidhaahdeen kaannahaa khudbatu muwaddic fa absinaa ayuu u sheegay in sunnada lagu dhowo sunnadiisii iyo sunnadii khulafada in lagu dhowo sababtu waxa weeye wax dhib badan baa imaanahaya waxaa dhibkaa badanna waxaa lagaga hortegi karaa waa sunnada sunnaduna waa ariiqadii dariiqadii nebi maxamed jideeyey weeye ma ahan sunnadii muqaabili fardi ka soo horjeeday ma ahan bini aadanka waxaa lagaga yimaadaa waa laba dhinac shubha iyo shahwa ayaa looga yimaadaa shubha in maskaxda wax soo galaan alaba firaqda aad aragteen oo shareecadu ka sheekayso oo ummaddu ka sheekayso oo la qoray oo kutubta loo alifay nimankaas firaqda ahi waxay ku dhumeen intooda badan waa shubah shubah bay ku dhumeen kutub badan baa laga alifay maqaalaat alislaamiyiin waikhtilaafi almusaliin abi xasan alashcari ayaa kitaabka alifay الفصل في الملل والنحل والأهواء ابن حزم أيا كألفي الملل والنحل للشهرستاني أيا كألفي الفرق بين الفرق للبغدادي iyo kutubta sheekh islaam iyo wixii la halmaala ah intaa waxay ka sheekaynayaan firqdaas dhuntay firqdaasi waxay u bannaayeen waxaa lagaga yimid xagga shubaha ayaa looga yimid shahwadana dadka waa looga yimaadaa ama xoolo jacayl ama mansib jacayl iyo wixii la halmaala waa looga imaanayaa haween ku jecel yahay shahwaad baa ku jira xooluu jecel yahay ma garatay ummad kasta fitna ay leedahay wa fitnatu ummati lmaal nabigay ka sugnaatay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ummaddan fitnadeedu waa maalka ma garatay haweenku waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagu fitnoobo ayay ka mid yihiin ma garatay carruurta laftigoodu kama marna inama amwaalukum wa awlaadukum fitna waa wax fitnaa weeye alwaladu mabkhalatun majbana yacnii inuu qofku uu infaaqii iyo khayrkii bixiyo cumrigiisiibuu fiirinayaa fulinimada iyo inuu khayrkii u diriro oo u magiciisiyana wuxuu isagiibuu fiirinayaa oo waxyaalaha mutabitaadka ah oo ka hortaga ee maxaan ku dhaha khayraadka ayay ka mid yihiin waxaasoo dhan ayaa yaal marka shubahda iyo shahawaadkana waxaa daran shubahdaa daran sababta waxa wey qofku tadayunan diin ahaan buu waxaan u aaminay waa aaminsan yahay inuu diintii difaacayo u qabaa qofkii ka agmara wuxuu u qabaa qof diintii ku xadgudbay qaartiisaa taqaan waa uu ku maaratay faradirinayaa waa ku bilbadirinayaa shubha weeye shahawaadku qofka caasiga ah waa garan karaa inuu khaldan yahay ama wuu iska warqabaa haddaa haddee intii qalbigiisu madoobaado oo balaaya ku dhacda maahane ee aalaaba inuu khalad subiyey waa dhici kartaa inuu iskarto labadaas meelood baa dadka looga yimaadaa labadaasoo dhanna waa hawo saas darteed baa shareecadu waxay la dirirtay in hawada ilaah laga dhigto oo ayada laga dambeeyo oo ayada la raaco ayaa shareecadu la dirirtay waxaa ummadda loo kala bixiyey ahlu sunnati waljamaaca iyo ahli alahwaa'i waalbidac ma kala haraan bidacda iyo hawadu ma kala haraan qofku waxaasuu jecel yahay wuxuu jecel yahay ayuu aadayaa ma garatay saa darteed qur-aanka waa loo kaga diray waa aad baa looga digay walaa tattabic ilhawa fayudilaka can sabiili illah uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun walow ittabaca alxaqu ahwaءahum lafasadat الsamaawaat wاlأrض waman fiihin qul laa attabicu ahwaءakum qad dalaltu ida wma ana min almuhtadiin wman adaluu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah waxaasoo dhan hawadii ayaa lala dirirayaa in la raaco oo diin laga dhigto afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah qofka ilaah ka dhigta macbuud ka dhigta yacni mid la adeeca ka dhigta mid la raaca ka dhigta waxaasoo dhan ayaa la diiday afaman kaana calaa bayinatin min rabbih kaman zuyina lahu suu'u camalihi waattabacuu ahwaa'ahu dadkaasi ma siman yihiin qof dariiqa mustaqiima haysta iyo qof loo qurxiyey suu'u camali oo hawadiisa raacay labada qof ma sinaan karaan waa maya afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasanan faina allaha yudilu man yashaau wayahdi man yashaa hawadaas shareecadu way ka digtay in hawada la raaco qofku qof baa jecel xadgudubka qof baa jecel si wax u jecel haddii marka hadda inteennaana la weydiiyo maxaa jeceshihiin waa kala duwanaanaynaa waana dagaalamaynaa hawadii waan ku dagaalamaynaa ninba hawadiisii hawada kale waa khilaafsan tahay ninbaa odhan halka hala demiyo ninbaa odhan halka hala daaro ninbaa si odhanahaya ninbaa mar waxadda hala shido yaan la shidin yacni bini aadamka adwaaqdiisa iyo ujeeddooyinkiisu waa kala duwanaanayaan waxa jamcin kara waa shareeco waxa diin noqon kara oo lagu kala dambayn karaa waa diin saas darteed marka waxaa qofku jeclaaday iyo waxa u muuqday iyo ijtihaadkiisa qof ugama dhigi kara diin ugama dhigi karo ugama dhigi karo waxaa la rabaa inaad keentid wax xujo ah min kitaabin wa sunna taasaa lagaa rabaa culummadu aad bay uga digeen dadkaas ahlubidaca ama ahlulahwaaga ah oo ilaa ay yidhaahdeen ilaahay qofkaas ma waafajiyo inuu toobad keeno qofka asxaabilbidaca ah lama waafajiyo maxaa dhacay wuxuu u qabaa inuu calaa ariiqi mustaqiim in wax ka maqan yihiinba ma oga ma ogaba in allaha اxtajaba الtawbata can kuli saaxibi bidcatin xataa yadaca bidcatah waa xadiis saxiixa qof allaala iyo qofkii bidca la yimaada waxay u badan tahay inuu ku tago una ka soo noqon ayay u badan tahay maxaa dhacay wixii baa u qurux badan wixii baa u fiican saxaabada waxaa ka sugnaaday ridwaanullaahi calayhim iyo salafkii rag badan inay itibaacaas iyo hawo ka fogaanshahaas ay ka hadleen dhowr kelmadood ayaan ka soo qaadanayaa oo dulmar ah oo aanan mid kasta fasirayn laakiin macnaheedu waa mu'addaa waaxid nusuusta waa sardinayaa keli ah idinkuna carabiga waa taqaaniin waa isku dhowdhow yihiin oo waxaa ka mid ah xadiidkii ibni mascuud ama kelmaddiisii uu yidhi walain akhadtum yamiinan wa shimaalan haddaad bidix iyo midig aadaan waad baadiyoobaysaan baadi cad baad baadiyoobaysaan marna wuxuu ku yidhi inakum qad asbaxtum alyawma cala alfitra وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول إذن كنا وحبا الله إمانيسان وإحنا ما الذين كينيا هذا أركتان وحصب هديجي هوري إسك الله الله دي دغنك هوري ابن عباس اتبعوا عليك بتقوى الله والاستقامة نبا إيدر دارا يريه عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع ibn mascuud ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum waa laydin kaafiyey waxdama uma baahnidin ma garatay waxaa dhahay waxa weeye nebi maxamed baa wax kasta idiin sheegay ma garatay uma baahnidin xadiiska axaadiistaasi waa isku wada dhowdahay iyo wararkaasi intaa inaan kaga kaaftoono waa suurtagal dhowr kilmaan ku khatimayaa mid waxaa yidhi imaam malik imaam daar alhijra man ibtadaca fi اlislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacma ana muxamada khana الrisaala liأna allaha yaquul alyawma akmaltu lakum diinakum alآaية fama lam yakun yowmaئidi diina falaa yakunu اlyawma diina yani waxa weeye qofkii yidhaahda bidca wanaagsan baa jirta ninkaasi wuxuu sheegtay in nebi maxamed uu khaainay risaaladii uu dadka gaarsiin ilaahayna wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum marka kamaalka haddaad tirahdid wax kale ayaan ku soo daray wixii kaamil ma ahayn weeye wixii kaamil ma ahayn weeye maalintaas waxaan diinahayn maanta ma noqonayaan maanta ma noqonayaan walidaalik waxaa yaab lahaa hadal uu yidhi maxaan ku idhaahdaa saciid bn musayib oo imaam taabiciin ah oo nin aad ogtihiin noocaan ah nin buu wuxuu ku yidhi salaada casar aad tukanaysid oo waktiga kan bacda salaat alcasr aad tukanaysid u kaadi markaasuu yidhi ya abaa muxamed ayucadibuna allahu cala asalaa ilahay miyaa salaada igu igu cadaabahaya inaan salaad tukado miyaa laigu cadaabahaya markaasuu yidhi kugu cadaabi maaya laakin yucadibuka bikhilaafi sunna sunnadii aad khilaaftay baa lagugu cadaabaya sunnadii aad khilaaftay salaad baad khilaaftay ama salaad baad tukatay cadaabku ma ahane de waxaad khilaaftay saasoo kale imaam maalik wuxuu ku yidhi nin falyaxdar aladiina tu yidhi waxaan ka xarmanayaa madiina biyo waxaa ka xarmataa meesha la yidhaahdo dulxulayfa markaasuu yidhi halkaana way sahlan tahay kaasuu aayadan u akhriyay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim markaasuu yidhi fitnadu maxay tahay waa dhowr mayl baa inoo dhaxaysa annagii halka kan maxaan dhimay oo shiddo ah markaasuu yidhi dhibka ka weyn maxay tahay inaad istidhaahdid hadi hadina waxa ka fiican baad la timid khayr khayrkii ka fiican baad la timid dalaalka ka badan iyo fitnada ka weyn oo jirta maxay tahay saas darteed marka waxaa loo baahan yahay in maxaan ku idhaahdaa itibaaca lagu dadaalo itibaacaasina ku xasili mahayo ilaa bilcilm oo haddii aad tidhaahdid dad baan ku dayanayaa keli ah haddii qof haddaan ku dayatid qofka xaggee kula aadin ibn mascuud laa yuqallidanna axadakum diina diinahu rajulan waryaan midkiin laa yuqallidanna axadakum diinahu rajulan fain aamana aaman wain kafara kafar haddii aad qof ku dayatid qofkaasi hadduu habaabo waad la habaabaysa dad badan baa waagii hore waxay taageen shacaar fiican oo sida mukhtaar ibnu cubaydillaahi thaqafi oo kale ahaa oo waxaan u gargaaraynaa aalubeytka iyo dadkii aalubeytka laayay baanu ka argoosanaynaa markii dambena wuxuu la yimid oo dawaam ahayd waa la ogaa fain aamana aaman wain kafara kafar miya maaha diintaada wain kuntum laabudda muqhtadiin haddaad dadku dayaraysaanna faqtaduu bilmayit qof dhintay oo khayr ku dhintay ku dayda faina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna qofka nool aamin loogama ahan inuu fitnoobo ma garatay saa darteed marka lama rabo in taqliid keli ah taqliid acmaa ah in layskaga socdo lama rabo waxaa la rabaa in lagu daydo oo la barto sunnadii iyo hadyigii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabadu waxyaalo sunno ah oo manduuxa ku jirto ayay waxay diideen waxay nebi maxamed ku ogaa inay beddelaan xataa markay weynaadeen oo da ay noqdeen ayay wixii lagu ogaa inay ka leexdaan saasaa nebi maxamed ku faaruqay oo igaga tegey sidii iska beddeli mayo waxaa ka mid ahaa cabdullaahi bni camr bni alcaas nin cibaado badan buu ahaa oo aad iyo aad u cibaadaysta marka nebigaa u yimid wuxuu saa u soon oo saa yeel markaasuu inii udiiqu akara min dalik inii udiiqu akara min dalik ilaa markii dambe la yidhi sum yowman wa aftir yowma maalinna soon maalinna afur soomkaasi waa soom nebiyillaahi daawuud markaasuu inii utiiqu afdala min dalik markaasuu wax ka fadli badan oo ka khayr badani ma jiraan markii dambe uu duqoobay ayuu wuxuu yidhi لأn أkuna qabiltu ثaلaaث الأyaam alatii qaala s slm أxabu إilaya min أhli وamaalii haddaan maalintaas saddexdaa bersoon u ohan lahaa bishiiba aan ogolaan lahaa wax kasta waa ka jeclaan lahaa yacnii inuu nebi khilaafay ayuu isku haystaa waa duqoobay oo ilaahay manduuxa iyo saca ayuu haystaa laakiin xaaladdii nebi maxamed kaga tegey inuu ka tago ayuu diidan yahay nebiguna usii sheegay inaka laa tadri lacallaka yatuulu bika cumr waxaa dhici karta in aad cimri gaartid oo aad weynaatid sababtu maxaa yeelay axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qal acmaasha waxaa loogu jecel yahay wixii la daa'imo oo aan laga leexan laakiin inaad noqoto qof misaajiyahoo maalinba si yeela laga fiican waa inaad raatibo leedahay qur-aan akhriskaaga cibaadaadkaaga waxaagoo dhan raatibadaas aad ku socotaa saas ayaa la rabaa marka waxay arrinkaasi waxay u ta waxay u ahayd in ay xaaladdii looga tegey ay ku dheganaadaan miaal kale saciid bin abiwaqaas markii fitantu dhacday oo shidooyinku dhaceen oo la isdiriray oo dagaaladu dhaceen ayaa loo yimid oo waxaa la yidhi waxaa tahay dadkii ahlu shuurada ahaa oo cumar qabtay oo lixda ahaa baad ah baad ka mid tahay adaa arrinkan uga xaqle dadka hadda ku diriraya arrinkan maad aadid oo dagaalkan ka qaybgashi hadal dheer ayuu ku hadlay ay ka mid tahay faqad jaahadtu wa ana acrifu ljihaad waan dagaalamay markii jihaadka anigu aan garanahayay markaasuu mahal u soo qaatay wuxuu yidhi mahalunaa wa mahalukum annaga iyo idinka mahalkeennu waxa weeye كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينهم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق waxaan ahayn aniga iyo idinka waxaa noo dhexeeya waa qolo dariiq haysay oo dariiqaas ay hayeen oo waddo cad ah oo wahdi ah bay hayeen dabayl baa kacday ayaga oo jidkii haya jidkii bay ka lumeen markaasa qaar waxay yidhahdeen aariiqu daata alyamiin xagga midigtaa buu naga xigaa faakhaduu fiiha fataahuu wadalluu waddadaasay aadeenoo waa habaabeen wa qaala aakharuuna aariiqu daat shimaal waa dhanka bidixda ah faakhaduu fiiha fataahuu wadalluu ayaguna waa habaabeen وقال آخرون في كلا وحي يراهدين كنا في الطريق حيث هاجت الريح ودد أن هيسن هيسن مركي أي طبيشو كعضي هل كان أن أورت كو كو أهو منه هل كان أن دقنه أن وابريسنه مركي أي طبيشو تكتروه ودد نوع دانيس فأناخوا فأصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق وضرب عداتي فهؤلاء هم الجماعة كاس وحويه وجماعتي واتاح نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن ولا ندخل في شيء من الفتن يعني وضدي ونوتغي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ayaanu haynaynaa ka leexan mayno dadku waxay dhex galeen dhex geli mayno halkaas ayaan joogaynaa marka waddadaas looga tegey inay hayaan ayay jeclaayeen oo xagga iyo xagga midna aynan aadin ilaahay bay waxay weydiisanayeen inay ku sugnaadaan oo saas nebiga ayaa haddee dariiq ka dhigay waddo ka dhigay markii la weydiiyey umu salama oo la yidhi ducada ugu badanoo nebi waxay ku ducaysan jiray muxuu ahaa markaasay tiri waxay ahayd yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik isagoo mu'ayid bilwaxyi ah ayuu ducadaas uunan faaruqi jirin innagu xaggee joognaa hadda inaga ayuu inoo jidaynayey inaga ayuu ina barayey yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik qofka waa inuu isfatashaa oo quruur ku dhicin oo is yidhahdaa maxaa kaa khaldan maxaa kaa khaldan nafta inaad tuhuntid weeye maaha inaad tidhaahdid waddo fiican baan hayaa oo anaa dadka u fiican oo quruur kugu dhaco ma ahan waa inaad baqdaa saxaabadii waaweynaabaa ka baqahayay nifaaq ka baqahayay cumar baa wuxuu lahaa yaa laytanii kharajtu minhaa kafaafan laa lii walaa calay yacni inaan anu waxba la ii haysan arrinkaan aan ka baxo baan jeclaan lahaa marka adigu maxaa tahay adigu waa huluur marka ismoodid inaad wax tahay oo aad ismaarata kugu dhaco kasru kugu dhaco waa shido saa darteed xadiis oo shadaad ibni aws uu warinayo oo yidhi weligay kuma hadlin buu yidhi maa takalamtu bikalimatin mundu aslamtu ilaa waana akhtumuha wa azumuha gayra kalimatii haadi hadal xoogaa kaftara ayuu ulaamkiisa ku yidhi markaasuu kadib iskartay intii aan islaamay buu yidhi hadalkan odhanaya waa ka fiirsan jiray hoggaan baan u yeeli jiray hoggaan yacni khatimku waa hoggaan zimaamku waa hoggaan ama hadda hoggaanadu waa kala duwan yihiinoo innagu hoggaanka iyo dacaygu labaduba hoggaan weeye laakiin laba xoolood baa labada yacni midka hayinka iyo kan kale iskusibaa isku si looma maaragtay hogaamiyo saa darteed marka arrinkayga waa ka maaragtay waa ka fakeri jiray kelmaddaa maahani falaa taxfaduuhaa calaya arrinkaa hayga warinina arrinka haddaan idin idhi waxfaduu minii maa aquulu lakum waxaddaan idiin sheegahayo iga wariya samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ayaan maqlay isagoo leh ida kanaza annaasu adahaba waalfida dadku markii ay kaydiyaan dahabka iyo fidada faknizuu haulaa'i alkalimaat kelmadaha kale idinku kaydiya allahuma inii as'aluka althabaata fi اlamr wاlcaziimata cala اlrushd waas'aluka shukra nicmatik waas'aluka xusna cibaadatik dadku markay dahab iyo fido iyo ay kaydiyaan idinku hadalkan kaydiya oo ah allahuma inii as'aluka athabaata fi اlamr dariiqadii inaan ku sugnaado waddadii xaqa ahayd inaan ku sugnaado oonoola kaga tegey taraktukum cala albaydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yaziiqu canha ilaa haalik waddadaas in lagu sugnaado ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa ilaahay in la weydiista weeye oo laga mahadceliyo ilaahay wuxuu ku siiyo oo maxaanku idhaahdaa lala yimaado cibaado wanaagsan marka aynu leenahay itibaaca ama istiqaamada aynu leenahay dee waxay gelaysaa majaalaadkii diinta oo dhan caqaa'idkii bay gelaysaa oo waxaa laga rabaa qofku cala sunna inuu ahaado wixii saxaabadu ka hadleen iyo taabiciinta iyo quruunilmufadala qofku inuu ku ekaysto cibaadaadka iyo caqaa'idka iyo samtiga iyo dhaqanka waa inuu halkaa ku ekaystaa shu'uuntii dhammayd oo dhan diintii adigu dikriga marka la sheego waxaa dhici karta dad badan ay leeyihiin haddee saasaa loo dikriyi karaa saasaa la leeyahay war maya dikrigu wuxuu noqonayaa kii waagaa dikri ahaa ayuu noqonayaa sidii u ahaa buu u noqonayaa bidcada ama asaalatan bidca ha noqoto ama bidca idaafiya ha noqotee midna lama ogola midna lama ogola haddii waxaas la ogolaan lahaa oo dadka la odhan lahaa jaantaa rogan diin kale ayaan u imaan lahayn oo aan tii nebi wax lagu soo dejiye ahayn salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin maanta waxaynu ognahay oo ka fiirsanaynaa kutubta sunnada iyo qur'aanka waxaan ka fiirsanaynaa hadyigii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo aabba ah oo raxiim ah oo carruurtiisa uu awoowaha u yahay gabadha xambaaraya oo mar dhigaya oo xasan iyo xuseen ay kor ka fuulayaan oo haddee ragga odayaashahay ay dhici karto inuu wegooda carruurtooda dhunkan sunnadu waxa weeye saa wey sunnadu waa saa carruurta yaryarka ah in la jeclaado oo loo naxariisto waa sunnada dadka waaweyn in la tixgeliyo waa sunnadii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in cibaadaadka nawaafisha lala yimaado oo habigiisa lala yimaado waa sunnada in dadka dacwo khayr loo sheego waa sunnadii alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa sunnadii markii xajulwadaac uu xajinayey ayaana weydiiyey afdalu ljihaad markaasuu aamusay markaasuu jamaraadkii ramiyey markaasuu mar labaad weydiiyey afdal jihaad fasakat mar saddexaad buu weydiiyey markaasuu yidhi afdal jihaad afdal ljihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir qofka in wax loo sheegi karo oo la odhan karo waxaan waa khaldan yihiin diintay ka mid tahay ma ahan in lama dirira ma ahan oo maxaan ku idhahdaa wax la kharibo ma ahan laakiin waa in xaq loo sheega waxaasna waa khaldan yihiin waxaasi sax ma ahan isagay dan u tahay dadka bulshadaabay dan u tahay in wax loo sheego bulshada wixii ka khaldan oo aan sax ahayn waa in loo sheegaa waa in la yidhaahdaa waxa waa khaldan yihiin waa dhici kartaa intiinaan wax u bawac dhigi karaa dadka ma sahlana laakiin laa yamnacannakum haybat nnaasi alaa laa yamnacanna axadakum haybat nnaasi an yaquula bixaqin idaa ra'aahu aw samicah qofka dadka haybadoodu inay kuu diida ma ahan inaad wixii xaqa tidhaahdi waxaasa xaqah waxaasna waa baatil arrinkaasina waa arrin loo baahan yahay waxaa ka mid ah saxwada in loo naseexeeyo oo la yidhaahdo inaad xaqa jeceshihiin keliya ku gaari maysaan ridaha ilaahay itibaac baad ku gaaraysaan markii ibnu mascuud la yidhi ninkaasi waxaas ilaahay bay naga tahay oo badanaa buu yidhi waa kuwa khayr rabo oo aan khayrkii haleelahayn oo aan helahayn waa in la yidhahdaa waxaa idinka khaldan saxa oo ay kor ka tahay wasaa'il takhyiir ay ka mid tahay oo in la saxaa waa hadal baa la yidhi iyo waabaan si u fakernay iyo waabaan si niri waxaasaa lagu qufulaanaya waxaan u noqonnaa u qafaanlaanaynaa sax ma ahan ma garatay nebi wuxuu yidhi kuma dhaarta dhaar oo kadib aan arko dhaarta dhaar ka fiican tii hore waan ka kafaara gutaayo waxaan la imaadaa tii khayrka lahayd ayaan la imaadaa haddii ijtaar kaa khaldamo fi waqti min alawqaat waa laga soo noqdaa maaha inaad tidhaahdid weligay iyo allahay arrinkaasaan hadalkaan idin miyaa ka noqon karaa khalad wey ma garata wasaaisha taqyiirka wax badan baa naga khaldan annaga iyo bulshada teed baa noo dhexeeya annaga iyo bulshada teed baa noo dhexeeya bulshada in lala hadlo weeye oo la dhexgalo weeye dadku ahluqiblo weeye waxa ka khaldan waa in loo saxo oo waxaasna ka khaldan laakiin inaan ka dhigno ummad kale oo meel kale ka timid oo inay dab ku daataan la rabo ma ahan qofka in la nabadgeliyo weeye oo khayrka lala jeclaado nab wuxuu la jeclaan jiray khayrka xataa dadka gaalada ah waad ogeydeenoo maxaan ku idhahdaa wiil yahuudi u tegey oo jirar markaasuu yidhi waxaad tidhahdaa laa ilaha illa allah maxamdu rasuulullah markaasuu aabihii fiiriyey adic abalqaasim markaasuu ashahaatay ninkii wiilku waa dhintay alxamdu lilahi aladii anjaahu min annaar الحمد لله الذي أنجاه من النار وكفر حسين محمد صلوات الله وسلامه عليه إن كان ملك إلهي نارتي كنا بدقليي قف بني آدم هو الله سحي كرو خير لو شيء كرو محاد ولا شيء عشاء إنه ما قدرن كدعو ما قرته صح مطح أرن كاسي أرن صحة ما ياي وسائشة تغيير كأه وحبضا جهادك كوكا سنة جهادك كوكا كتاي لسكما ديدنا فضل الجهاد لسكما ديدنا مكانة أو النبي كتشو صلوات الله وسلامه عليه لكن فقه جيسا فقه بو باهي دين بو باهي waracnima u baahan yahay ilaahnima u baahan yahay qof kasta oo ilaahay dartii xataa u diriray ma noqonayo mujaahid noqon mahayo ma garatay alrajulu yuqaatilu liyabkur alrajulu yuqaatil cala xamiya alrajulu yuqaatil fii sabiili illah man qaatala litakuna kalimatu llahi hiya alculya fahuwa fii sabiili illah man gazaa walam yanwi ilaa ciqaalan falahu maa nawaa qof alla qofkii damcaa inuu maxaan ku dhahdaa wuxuu niyeystay ayuu leeyahay midda labaad ma ahan keliya acmaashu niyo keliya ma ahan acmaashu waxay u baahan tahay sawaab ma garatay sawaab bay u baahan tahay sunanka ilaahiga ah waa inaad taqaanaa jihaadku wuxuu ku dhisan yahay mabnaahu cala almasaalix waalmafaasid ayuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay in dadka ahlura'yiga ah ay ka tashadaan ayuu ku dhisan yahay ma ahan axaad innaas inay ayagu yidhaahdaan annaga keliya ayaa ka ijtihaadayna xaq uma leh ma garatay fiqigeediina kulligood ma yeelan karaan saas darteed waxaa loo baahan yahay masaladaas in aad iyo aad looga fiirsado waa masalada dhex martay xudayfa iyo abi muusa alashcari oo uu yidhi ara'ayta low ana rajulan kharaja bisayfi yabtaqii wajha allah fadarab faqutil kaana yadkhulu aljanna ninka ilahay dartiisa u baxay ilahay dartii buuna u dhintay faqaala lahu abu muusa nacam waa jannadu ku gelayaa faqaala xudayfa laa xudayfat bn lyamaan laa walaakin idaa kharaja bisayfihi yabtagii bihi wajha allah uma asaaba amra allah faqutila dakhala aljanna fiiri kelmadaas saciid bn mansuur baa wariyey bisanadin saxiix waxaa laga helay ikhlaaskii uma asaaba amra allah ay itibaaci sunnah sunadii buu raacay akhlaaqdii jihaadku la yimid dhaqankii jihaadku la yimid fiqigii jihaadku la yimid markaas weeye marka la odhanayo ninkaasi khayr baa loo rajaynaya sidoo kale fii kitaabi albidac waannahy albidac libni wadaax ayuu wuxuu ku yidhi waa ibni mascuude calaa sunnatin daraba am calaa bidca yacni jihaadka laftigiisii weeye ma sunnuu ku taagnaa mise bidcuu ku taagnaa yani waxa weeye maqaasida keliya la fiirin mayo waxaa la fiirinayaa ma'aalaat alumuur iyo shareecadu waxay ka qabto waxa kan ayaa la fiirinaya walidaalika waxaan ku khatimayaa kelmadu ibnu taymiya yidhi waalkitaabu waasunnatu mamlu'aani biاlamri biljihaad wadikri fadaa'ilih lakin yajibu an yufaraqa aljihaad alsharciyu aladii amara allahu bihi warasuuluhu min aljihaad albidciy sheekh saibn taymiya kitaab alistiqaama ayuu ku leeyahay waa in la kala saaraa jihaadka sunniga ah iyo jihaadka bidciga ah waxaa loo baahan yahay wasaa'il taqyiirkaas wax badan oo qabashaha ku jira in aad iyo aad dadku ay u akhriyaan oo u raadiyaan oo ay kutubta u aadaan oo culummada u weydiiyaan oo arrinkaasi xilba ka saaran dadka oo dhan dadka da'yartaana waa xilba ka saaran inay cilmi raadsadaan waa ognahay inay lilahi nimo badan baa ka buuxda dadka khayr badan baa ka buuxa laakiin khayrka keliyihii kuma gaadhsiin karo jacaylkiisu meeshaa rabtay taa waa arrin waxa kale oo loo baahan yahay in ummadda waxaa tirada badan oo taxadiyaadka ah oo saaran ama bannaanka ha jirto soomaali badan baa maqan ama kuwa jooga ha noqdee shareecada islaamka ah wixii ka khaldan say u tahay loo sheego wey culummadu miiaaqii laga qaaday miiaaqaasuu ahaa latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunah inay dadka u sheegaan oo u caddeeyaan oo aynan qarin dad badan baa carruurtadii bannaanka la aaday waxay mudan doonaan allaa og dhib badan bay ku dhex jiraan dadkaasi in saa lagu daayo ma ahan waa in la yidhaahdaa war meeshaasi meeshiinnii ma ahan halkaa booskiinnii ma ahan habaruu waagii ay carruurta u heysi jireen haddaad hawd hale ku raacdid ama hirar waa la joogtid anuunbaa hooyadaaya bay ohan jireen meeshaa ragtay aada halka kan baa asal ah waa inay ogaadaan dhuldhalaadka iyo guryaha la taagay dad baa iskale idinku melihidin iyo laamiyaasha qurxoon u soo noqda inay ari raacaan oo geel raacaan iyo inay dheg furtaan inay ari raacaan oo geel raacaan baa ka fiican dadka madaxda ah oo ilaahay u dhiibay inay ummadda horjoog u noqdaan ama ha ahaadeen kabaqabiilo ama ha ahaadaan isimmo ama maamulla ha ahaadeen waajib baa saaran oo shareecadu say u tahay ayadoo aan waxba lagu xumaynayn waa iyadoo ay qasadku u yahay qasad lilaahi ah wixii ka khaldan in loo sheego weeye waxaasaa idinka khaldan waxaasaa idinka saxsan saa yeela nasiixadaas waa diintii weeye addiinu nasiixa addiinu nasiixa ma garatay waa waxa istiqaamada keenaya qof kastoo aad jeceshahay haddaad kala xishootid kelmaddii naafica ahayd oo aad tidhaahdid masaaxiibkay baan ku odhan karaa se ha yeelin almuminu mir'aatu akhiih waa muraayadu isku fiirinahayey waa inuu iska arkaa haddii daqsifuushay yahay iyo haddii saxar ku yaallo meeshuu ka arkaya waa halkaa haddaad tidhahdid hebel baa hadalkaa kula dhacaa haddii hebel haddaan hadalkaa kula dhicin saaxiibkiis ma tihin umana aadan naseexayn umana aadan naseexayn saa darteed waa inay soo baxdaa xisi jamaahiiri ah oo khayrka raba oo khayrka inuu gudbiyana raba iskaashanayo oo diidan inuu wadada ka leexdo oo qofkii dheeraynaya soo qabanaya qofka dabaadigaana xoogaa sugahaya oo dadkii si layskugu wado saa ku wadaya ayaa loo baahan yahay ilahay waxaan ka barinay inuuna waafaqso wixii khayra wixii aan khalday ama aan taraaray haddee ilaahay hayga dhaafo wasali allahuma wasalama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin